الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta labiyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaan bari والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
mid ka mid ah ma'asaadka ay dowladda shiinaha baday dadka muslimiinta ah ee turkistaanta baray waa iyadoo la kala geeyo waalidiinta iyo carruurtooda qorashahan ayayna dowladda shiinaha ku doonaysaa in carruurta soo koraysa ay maankooda ku beerto mabaadi'da cilmaanyadda iyo shuuciyadda warbixin uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in ku dhowaad nus milyan carruur ah ay dowladda shiinaha si xoog ah uga soo qaaday waalidiintooda kuwaas oo lagu hayo madaaris lagu daraaseeyo cidmaaniyadda iyo diinla'aanta warbixinta ayaa soo bandhigaysa dhibaatada haysata gabar yar oo dhigata fasalka koowaad ee dugsiga hoose taasoo si xoog ah looga soo qaaday hooyadeeda inkastoo ay tahay ardayad faham badan haddana ay la nooshahay murugo aan dhammaad lahayn mid ka mid ah macallimiinta wax u dhiga gabadhan oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa tilmaamaya in mar weliba uu fasalku ku jiro uu arko gabadhan oo si lama filaan ah u ooynaysa wuxuuna tilmaamay in goor dambe uu ogaaday in oohinta ay tahay xiisaha ay u qabto hooyadeeda oo aanay mar dhow arkin sida uu macallinku sheegayo hooyada dhashay cunugtan yar ayaa ku xiran mucaskaraadka ay dowladda shiinaha ka hirgelisay turkistaanta bari aabbaha dhalayna waa hore ayuu geeriyooday halkii la rabay in xanaanadeeda ay qaataan qaraabadeeda dhow ayay dowladda shiinaha ku soo xaraysay iskuulkan cilmaaniyadda lagu daraaseeyo ee kollegka ah websayte ay leedahay dowladda shiinaha ayaa bishii oktoobar sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxa uu baahiyey warbixin xaqiijinaysa in dowladda shiinaha ay ilaa iyo wakhtigaasi ku guulaysatay in waalidiintooda ay ka soo qaado carruur nus milyan ah kuwaasoo lagu anqarinayo mabaadi'da cilmaaniyadda iyo shuuciyadda tuulo kasta oo ku taala dhulka turkistaanta bari waxay dowladda shiinaha ka hirgelisay ugu badnaan laba iskuul oo lagu daraaseeyo cilmaaniyadda waxaana turkistaanta bari sanad oo keliya laga hirgeliyey siddeed boqol oo iskuul dowladda shiinaha oo beddelaysa xaqaa'iqda ayaa ku sheegtay iskuuladan inay yihiin qayb ka mid ah mashruuca la dagaalanka faqriga ah carruurtana halkan lagu soo xariyo sababo la xiriira in waalidiintooda aanay bixi karin qarashaadka waxbarashada ama qaarkood aanayba joogin goobta ah oo ay yihiin kuwo xabsiyada ku xiran ama ay dowladdu ku amartay inay ka shaqeeyaan goob ka fog halka ay degan yihiin ubadka ayaa ah jiilka dambe ee ummadaha ah waxaana ujeedka dowladda shiinaha uu yahay in wakhti kooban gudihiisa ay soo baxaan jiil wada cilmaaniyiin ah oo aan xiriir la lahayn qiyamkooda iyo diintooda ah arrintaana dadaal badan ayuu ku bixiyaa shisheeyo weliba oo ummad gumaysigeeda u socda amaba ku guda jira sida uu sheegayo aqoon-yahan cabdulaahi aadan cabdulleh horta markaan si yani saas nadra caam u fiirno da'yarta waayo soo maaha waxa la isku haysto caalamku sidiisa waxuu u khuduucaa ama ku dhammaadaa waa da'yarta ummad weliba shabaabkeeda iyo da'yarteeda siday u tarbiyoobaan iyo siday ku hagaagaan ayaa horta u ah aayatiin caalamku marka biakmalihii arrintaas waa ka dhaadhacsantaha ilaa man aan fahmin oo ama laga adagya ama la gumaystayba maogiye lidaa gaalada iyo gumaysiga iyo soo duulayaasha adduunka caalamul islaami gaar ahaan waxay ku dadaalaan yacni da'yartooda inay marin habaabiyaan inay akhlaaqda ka tiraan inay diin la-aan ka dhigaan inay maaragtay baabi'iyaan waxaa la dhihi karaa waa meeshay laxda u dhimatay waa meesha mujtamacu u dhintay waay xigmad soomaaliya waxay tidhaahdaa markii yacni qabaa'ilka lagu soo celiyey iyo soomaalida ilaa waa dad qabali ahoo maaragtay ku dhisan qabiilkuna dee wanaaggiisana wuu leeyahay salbiyaadkiisa iyo xumaantiisana wuu leeyahay waxay dhahaan qoloba qolada ay ka dhallinyaro fiican tahay waa ka mustaqal fiicanta lidaa waa ballaarinaynaa marka taasaan waxaan ka dhigaynaa nidhaaq waasica dalba dalka uu ka da'yaar fiican yahay waa ka mustaan fiican yahay yaa sidaasaan u dhigayaa marka xaqiiqatan waa ubadku ama da'yartu waa mustaqbalka iyo dalka hoggaankiisa berito runtii xaqiiqatan waxyaabaha ay caruurta iyo da'yarta ku fasaadiyaan waxaa la yidhi alxaqu maa shahida bihi alacdaa yani haddaad ii ogolaato kitaab yaroo hadda maaragtay dhinacayga yaallo yaan dhowr sanar ka akhrin lahaa oo ayaga ay qoreen oo leeyihiin shaahid al afsaad biistikhdaam abnaa almuslimiina ilaa bilaad alkufri kitaab ay ka qoreen oo uu nin tarjumay oo hadda maaragtay hortayda yaalla kitaabkayga waa kitaab macruufa waxaa la yidhaahaa kitaabka ajnaxat almakri halaatha waxaa iskale xasan xabanaka yani kitaabka hadda bogga ma aqaan ay ku qoran tahay laakiin wax talkhiis yaron wato yani shaahid calaa ifsaad biistikhdaami kasiir min abnaa almuslimiin ilaa bilaad alkufri nin baa qoray ilxaadiya oo john paul sartir la yidhaaha oo maaragtay daaciye yuhuudi ah yuhuudi faransi ah weliba yaa xaamil luwa alwujuudiyati ibnulxida buu yidhi ninkii qoray kitaabka oo maaragtay muslimka ah waa xasan xabanaka warkiisii ayuu meeshan ku soo qoray oo tarjuman carabi ku qoran wuxuu yidhi kunnaa nuxdir ru'asaau alqabaa'il wawlaad alashraaf waalaahriyaa wasaada min ifriiqiya wa aasiya wanuduufu bihim markaan keenno kadib bal fiirso markaan keenno caruurahaas ay dadka madaxda iyo maalqabeennada afriiqiya iyo aasiya waa caalam islaami weeye naduufu bihim bidcata ayaam xoogaha maalmaa waxaa lagu haynayaa fii amsterdam wa london wa norwij wa beljiika wa baris waad garanaysaan magaalooyinkaas waa magaalooyin wala reer yuruba waad garanaysaan london iyo norwij iyo beljiika iyo baris iyo ma sii sharaxayo meelahaasaa la marmarinaya wuu yidhi fatatahayar malaabisuhum wayaltaqiduuna bacd alarmaad alcalaaqaat alijtimaaciya aljadiida xoogaha waxay naga qaadanayaan dhaqanka bulshadeed ee leenahay waalqudwa waalistiqbaal waalistidbaar kallihidda iyo soo hoyashada iyo yaa way tacalamuuna dheh luuqaatina aljadiida wa asaaliib alraqsi warukuub alcarabaat wa kunaa nudabiru bahum nudabbiru libacdihim axyaanan zawaajan min orobiyatin uma yani warka wuu soo waday saasaan u wadaynaa buu yidhi laqad kaana abwaabu bilaadihim waa warkiisi muqlaqatan daa'iman fii wujuuhina annaga wadamadaas ay ka keenay iyo dalalkaas ma aana geli karin mana aan aqoon buu yidhi lam nakun najid manfad ilayha kunaa binisbati ilayhim rajisan wa najisan wa khanaa yani wasaq baan ka ahayn buu leeyahay qurun iyo dulli iyo hoog ma arkaysaa kunaa acdaa yakhaafuuna mina wa kaanahum hamaj lam yacrifuuna albashar laakina bimujarad kuye an arsalna almufakiriina aladiina sanacnaahum ilaa bilaadihim bal kalaamkaas fiiri sanacnaahum ayuu leeyay aan samaynay mufakiriin iyo aqoon-yahano iyo dad aan samaynay yaa yaan u diraynaa uu yidhi meeshii iyo dalkoodii yacni khalaas xagee lagu sameeyey wuu sheegay naraa wuxuu yidhi ana rajca aswaatina yataradadu min aqsa afriiqiya ow min faji min sharqin aw alawsad waladnaa walaqsa oo shimaal afriiqiya yani wuxuu leeyay markaan meeshii aan beljiika iyo norweg iyo markaan ka dhahno walaalnimada caalamiga xaggii ayagii waxaa ka dhig yiri markii aan diyaarinay aan waxbarnay haa walaalnimada yani marka manfad iyo maftax baan loo leeyay haa huwa shaahid alcayaan ayagaa qoray waa warkoodii wey kitaabkaasay ku qoran tahay wuxuu yidhi marka yani nimankaas markaan dalkii u celino yani waxaa waaye waxaan helaynaa buu yidhi yani manfad iyo halid iyo baalkii هذا دور المفكرين الذي يشكل بشكل أوروبي اللي يلعبون هذا دور المفكر الذي يشكل بشكل أوروبي ويلعبه في الدول الإسلامية مركز أياك عياري أياك بيني أياك هذا هو السوس الذي كنا صنعناه وسميناه بالمفكرين بس خلاص يعني ضد كان القاضي عرورتان قحوتية كوان الأقبلة كوان ضدك مستقبل كليلي أي واحد لقربه أي واحد waxaad yani aragnayba ood markhaati ka tihiin oo idaacaddu maalin iyo habeenba soo daysaa iyo galab iyo casar iyo gelin walba ood arkaysaan dad ka hadlayo oo le maaragtay annaga hadda islaamka ya muxua ninki magaciisa aniga saaxiibkay faysal waa dhegaysateen wax badan fiir innahum ayaga nimanka ayagu sheegaya oo diyaariyeen nakharuu min addaakhil thaqaafata ahaaliihim wa adyaanihi qowmiyati allatii tasnacu alxadaaraat wa nakharuu waxay ka baabi'een buu leeyahy muhuluhum waaxaasiisuhum waafkaaruhum aljamciya waasaalatuhum sida loo baabi'iyo mujtamaca ugu darani waa in laga helaa da'yartiisa gacan waxyaabaha cajiibkaa oo taariikhiyan ay sheegeen waxaa ka mid a ninkaas kitaabkiisa waa kitaab qoran oo la helo oo sida loola yani shiikaa soo guuriyey xasan xabanaka jazaahu allahu khayr kitaabkiisa ajnaxat almakri halaatha ee kitaabka weyn ayaa aada uga hadlayo marka baabi'inta da'yarta iyo maxaanku idhahdaa karkaar weydaanteeda waa asaaliibta gumaysigu adeegsada asaaliibaha ugu khatarsan waana meesha ay maaragtay ummaduhu u go-aan wey فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي way adag tahay in xogo ballaaran laga helo iskuullada shiinaha uu ka dhisay turkistaanta bari waxaa lagu daraasiyey iyo sida carruurta loola dhaqmo laakiin warbaahinta shiinaha ayaa marba baahiyey warbixinno iyo taqaariir aan la isku halayn karin oo ka dhigaya iskuulladaasi inay ka qayb qaateen in carruurta ay helaan waxbarasho bilaash ah ololaha madaarista lagu daraasiyo cilmaaniyadda ee ka furan turkistaanta bari ayaa qayb ka ah qorshaha uu madaxweynaha shiinaha ugu magac daray la dagaalanka argagixisada iyo xagjirka ah isagoo ku doonaya inuu ku soo saaro jiil aygoor cilmaaniyiin ah dariyaan zinis oo ka faalooda arrimaha qowmiyadda aygoor baarana ka ah mu'asaso diiwaangelinta dadka dhibanayaasha u ah shuuciyadda ayaa sheegaya in qorshaha madaxweynaha shiinaha uu yahay qorshe istaraatiijiyadeed oo fog ujeeddaduna ay tahay in lagu helo jiil dhallinyaro ah oo hoggaansan si looga hortago in carruurta ay ku saamoobaan jawiga diineed ee xaafadahooda ka jira looma oggola inay booqdaan waalidiintooda booqashaduna waxaa wakhtigeeda iyo muddada ay soconayso jaangooynaya maamulka iskuulka tanina waa iskuday lagu doonayo in si dhib yar oo dhow ay carruurta ugu milmaan dhaqanka cilmaaniyadda ee aanay horey u baran dukumiinti si qarsoodi ah loo helay oo ku taariikhaysan labada kun toddobiyo tobanka ah ayaa muujinaya in dowladda shiinaha ay fikraddan ka soo dhigatay maraykanka iyo kanada kuwaasoo markii ay dhulkaasi kala wareegayeen dadkii asalka u deganaa sameeyey iskuulo loogu talagalay in carruurtooda lagu hayo si looga dhaadhiciyo waxay iyagu doonayaan tashin kuwango oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarraysa xisbiga shuuciyada faraciisa ee turkistaanta bari ayaa booqasho ku tegay goob iskuul ah oo lagu hayo carruurta kuwaasoo ku yaala duleedka magaalada kashagaar oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dhulka turkistaanta bari intii uu ku guda jiray booqashada waxa uu mas-uulkan shiinayska ah la kulmay macallimiinta madrasada wuxuuna macallimiinta ku dhiirageliyey inay ku dadaalaan in carruurta ay baraan jacaylka xisbiga shuuciyada dalka shiinaha iyo shacabka shiinaha cabdiraxmaan tohti waa nin ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari wuxuu sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka isaga soo tegay dhulkiisa oo ku lahaa beer suufka soo saarta dhowr sano kadib isaga iyo xaaskiisa iyo laba carruur ah oo ay dhashay waxa ay ku laabteen dalka shiinaha laakiin wuxuu ku noqday safar murugo xambaarsan xaaskiisa ayaa xabsiga la dhigay carruurtiisana waxaa lagu xareeyey iskuullada lagu dhalargo ubadka muslimiinta waxaana uu sheegay in maalin maalmaha ka mid a uu baraha bulshada ku arkay muuqaalka wiilkiisa oo ku xaraysan goob u muuqata kuleej oo ku hadlaya luuqadda shiinaha aabbahan soddon jirka ah ayaa si ugu farxay in uu arkay wiilkiisa oo nool waxaase uu la nool yahay quus iyo murugo joogto ah oo la xidhiirta inuusan awoodin in wiilkiisa uu mixnadda uu ku jiro ka soo badbaadiyo wuxuuna leeyahay waxa ugu badan ee aan ka cabsanayo waa inay ku barbaariyaan nacaybka labadiisa waalid iyo dhaqanka dadkiisa inkastoo muslimiinta turkistaanta bari xoog lagu haysto ubadkoodana xoog looga qaatay haddana waxaa nasiib daro ah in dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka lagu diraaseeyo manaahij buunbuunisa cilmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda oo ah laba diin oo ka soo horjeeda islaamnimada waxaa kaloo nasiib daro ah in waalidiinta qaar ay ubadkooda u diraan dalalka gaalada halkaas oo lagu baro mabaadi' ka dhan ah islaamnimada waxa ugu daran ee maanta carruurta muslimiinta halista ku ahna waa manaahijta waxbarasho ee shisheeyaha sida uu tilmaamayo aqoon-yahan maxamuud ugaas carruurta muslimiinta ee la geynayo ama lagu dhalayo ama lagu korinayo waddamada reer galbeedka iyo waddan kasta oo gaaleed xaqiiqatan waxaa la odhan karaa waa dhayman badweyn lagu tuuray ama lagu tuurayo waa qayb aada u qaali ahayd oo muhiim u ahayd mustaqbalka iyo maaragtay jiritaanka mujtamaca muslimka ah ay waajib diiney ahayd in maaragtay laga taxadaro oo la ilaaliyo oo mustaqbal wanaagsan loo sameeyo oo korriimo fiican la siiyo oo diintooda iyo dadnimadooda iyo aragtidooda iyo maaragtay fakarkooda iyo fahankooda laga fakaro oo la qaabeeyo laakiin la baylihiyey oo waddamo gaalo la geeyey oo loo daabulay ama lagu dhalay ama lagu koriyey dhallinyaradaas iyo markaa iyo carruurtii soomaaliyeed ama muslimiinta ee waddamada ku koraysaa runtii waa dad la nool duruufo runtii aada u qallafsan oo aada u foolxun oo runtii aan sheeko lagu soo koobi karin qodobka ugu muhiimsan baa wuxuu yahay in jiilkaas muslimka ah iyo caruurtaas muslimiinta ah ay macalimiin u noqonayaan oo korriimadoodii iyo noloshoodii heerkii ugu muhiimsanaa gacanta loo gelinayo oo la hoosgeynayo macallin iyo macallimad mulxidiin ah ama kirishtan ah ama maaragtay dabcaabud iyo locaabud ah oo ay adduun araggoodii iyo fahankoodii iyo aragtidii ay nolosha ka qaadanayeen ay qaabaynayaan dadka noocaas ahoo waxa noocaasa iyo diimaha noocaasa haysta waxaa xaqiiqo ah in qayb badan oo ka mid ah caruurta muslimiinta ee waddamadaas maaragtay la geeyey ama lagu dhalay ay ka tegayaan ama ay ka tageen diintii islaamka oo tiro badan oo ka miduhu ay mulxidiin noqonayaan tiro badan oo ka miduhu ay maaragtay si calana ay meel walba aada uga arkaysa ayagoo kuleh ama ka sheekaynaya si ay diintii islaamka ay uga shakiyeen ay uga tageen sababta arrintaas iyo meesha ay u laabanaysaana ay tahay ciddii waxbartay iskuulkii la geeyey macallinkii mulxidka ahaa ee ilmahaas oo shan sano jira la yidhi waxbar oo adigu mustaqbalkiisii iyo fahankiisii iyo maskaxdiisiiba een qaabee waxaan ayaduna shaki ku jirin sida ilmahaas looga dheereeyey oo ay uga maran yihiin oo ay uga tageen dhaqankii iyo thaqaafadii iyo suluugtii mujtamaca muslimka ah een ay ka dhasheen ah sida ay uga maran yihiin luuqadihii maaragtay waddamadii iyo qowmadihii ay ka soo jeedeen iyo luuqadihii muslimiinta iyo luuqadii diintan ee carabiyada sida ay uga maran yihiin marka lasoo koobo marka xaaladda caruurtaas muslimiinta ee waddamadaasi waxaa la odhan karaa waa jiil dhibane u ah bii-ada uu ku nool yahay ama lagu dhalay ama la geeyey asagoo soconaya oo dhowr sano jira oo aan kala fahmi karin waxa saxan iyo waxa khaldan iyo wanaag iyo xumaan iyo samaan oo wixii lagu akhriyo oo maskaxdiisa lagu shubo ay u badan tahay boqolkiiba sagaashan inuu dhegaysto oo qaato oo fahankiisu maaragtay uu ku salaysnaado قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام دين فتيانكم أكل الفتى فتيانكم لعب الفتى فتيانكم نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلدا marka laga hadlayo gudaha iskuullada xabsiyada ah ee lagu hayo carruurta waxaa lagu hogaamiyaa wax weliba oo ka hor imaanaya diinta islaamka kuna beeraya xishood la'aan iyadoo lagu qasba carruurta kala jinsiga ah inay isla seexdaan si nolosha ay ku jiraan caadi looga dhigo loogana saaro culayska nafsiga ah ay dareemayaan waxay mararka qaar maamulada iskuulladaasi u fasaxan yihiin in carruurta ay qadka internetka kula hadal siiyaan waalidiinta iyagoo lagu amrayo in waalidiinta ay u sheegaan in xaaladoodu ay aad u wanaagsan tahay sidoo kale mid ka mid a qodobada dembiga ka ah dhulka turkistaanta bari qofkii lagu arkana uu xabsi ku gelayo carruurtiisana looga qaadanayo waa in ubadka uu ku barbaariyaa jaceylka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam amaba uu ugu magac daraa nebiga mas-uuliyiinta dowladda shiinaha ayaa si lama filaan ah waxa ay u booqdaan xaafadaha iyagoo carruurta weydiinaya su'aalo la xidhiira waalidiintooda iyo waxa ay ku barbaariyaan arrimaha aadka loo baarayana waxaa ka mid ah in carruurta yaryar ay wax un aqoon u leeyihiin shakhsiyadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dowladda shiinaha marka laga yimaado jawaasiisteeda tooska ugu shaqeeya waxa ay kalsooni daro dhex dhigtay dadka muslimiinta ah ee dariska ah guri welibana waxaa dadka ku nool ay ku khasban yihiin inay soo gudbiyaan xoogaha iyo macluumaadka toban guri oo ay daris yihiin haddii ay soo gudbiyaan iyo haddii aanay soo gudbinba waxaa dhacda in qoys daris ah ay u tagaan mas-uuliyiinta shiinaha iyagoo ku soo rogaya kiisas dacwo ah oo iyaga ka dhan ah una sheegaya in xogahan lagu haysto ay soo gudbiyeen cidda ay dariska yihiin dhacdadan samayska ah ee aan waxba ka jirin ayaana dhalinaysa kalsooni daro iyo nacayb u dhexeeya muslimiinta dariska ah heer ay gaaraan qaarkood in ay sheegaan xogo dhab ah oo ku saabsan qoyska kale si ay uga aargutaan arrintan marka laga yimaado xanuunka ay leedahay maxay tahay fariinta ay siinayso qof kasta iyo qoys kasta oo muslim ah oo ka badqaba dhibaatooyinkaasi waa kan sheekh cabdulilaah dowladda shiinuhu waxay samaysay waxa la yihahdo derisayn derisayn waa maxay dadkii xaafadda deganaabaa toban qoys baa la isugu xidhayaa arrintaa waxaa kasoo minguuriya kuwa xamar jooga ribdada dadkii baa toban qoys la isugu xidhayaa nin shuuciyaa la odhanaya adaa ka mas-uula tobankaas ninkaasu wararka ururinayaa been abuur intuu sameey wuxuu odhanayaa reerka deriska odhanaya qoladan deriskiinaa idin soo ashkataysay oo sheegtay guriga inuu masxuf idin yaallo oo sheegtay salaamu calayka inaad tidhaahdaan oo sheegtay cuntada markaad cunaysan bismillah inaad tidhaahdaan arrintaana waa arrintaan idinka dignay markii dadkii saas qoyska saa ku dhacdo oo la yihahdo deriskiina waxaa idinka sheegay way cadhoonayaan iyaguna waxay isku dayeen dariskoodii inay wax ka sheegaan oo yidhahdaan iyagaba iyagaba waxa waa sameeyaan iyagaba qof qariib oo martii la joogo aan gurigooda ka mid ahayn ila lama ogolo qof kale in meesha deganaade markaasaa dadka la isku dirayaa calaaqadooda xumaanaysaa wixii sirana la helayaa oo mar qoyska ta sirtii laga qaadanaya isagoo qoyska kale maarat ku xadgudbaya oo ashkataynaya arrimahaasa meesha ay sameeyeen dadkii marka waxaa meesha xiqid iyo muslimiinta in la isnacsiiyo iyo in qof kasta digtoonada walaalka muslimka iska ilaaliyo iyo in waxdodoodii iyo midnimadoodii ay dee muslimiinta midaysnaa cadow la isaga dhigo ayaa meesha kasoo baxday ninkaa shaydaanka markaa macluumaadkaasu maalin kasta geenaya maalin baa qoysadkii qaar baa la qaadaya la xidhaya kan maxaa lagu xidhay masax buu haystay kan maxaa lagu xidhay salaamu calaykum buu yidhi kan maxaa lagu xidhay gaadh buu la baxay kan maxaa lagu xidhay gabadhan maro dheer bay gashatay wahaa kada saasay odhanayaan arrintaas iyadoona dhacday oo aada maaragtay xagga laga soo galay qoysaska laga soo galay ummaddii reer turkistan sharqiya ee muslimiinta ahayd la kala tuuray la kala fidiyey iyaga la isku diray marka waxaa lagula talinayaa qoysaskii waxaa ka badbaaday ilaahay ka badbaadiyey ee iyagoo walaalahooda muslimiinta kale aan u jaasuusnimo ku samaynin inay ilaahay arrintaa uga cabsadaan gaaladanna ay iska ilaaliyaan oo iska ilaaliyaan gaalada isku diraysa kala jabinaysa ee ku ku wada siyaasadii la odhan jiray fariq tasud qayb iyo xukun taaha iska ilaaliyeen xiladahaas ay adeegsatay dowladda shuuciga jinaha maanta xamar baa laga adeegsadaa waxaan maqlaynaa darisayn muqdisho ka jirtaa baa lagu leeyahay marka waa arrin kasoo minguuri wax kastaba kuwan gaalada ah murtadiinta xamar jooga iyo meelaha lamid a adduunkay tegayaan gaalada kuwa ugu xun say muslimka ula dhaqnaan jinu say muslimka ula dhaqnaan ha saasay ula dhaqmaan way soo minguuranayaan maraykankusu ula dhaqmaan way soo minguuranayaan marka gaalnimadaasay soo ururiyaan oo muslimiintii soomaaliya joogtay ku dabaqayaan ilaahay iyagana waxaan leeyahay shirkooda ha inaga qabto ilaahay ha baabi'iyo kuwaas makarkooda ummadda ha ka qabta aan leenahay ummadduna ha ku baraarugto waxay wadaan iyo meeshay u socdaan iyo meeshay inugu wadaan oo ah diinteenna inay naga saaraan naga fogeeyaan sina sida jinaha nimanka la yihahdaaba ay roor reer turkistan sharqiya ula dhaqmayaan ayay berri rabaan inaynu masaajidaha duminno aadaanka ka tagno salaamu calaykum ka tagno dhar iska dheer iyo xijaaba warkiisa dhar dheer la qaato iyo wixii lamid a xaaraan iyo xalaal aan la kala soocin wixii la cunayo halkaasay nimanku nagu wadaan waxaan leenahay laga digtoonaado gaaladaas gaaladoo kale ay soo dirsatay baan leenahay تبا لعيش لا يعز كرامتي ويعد قومي أمة الضعفاء إني بإسلامي لجيش قاهر سأظل أحمل في الظلام لوائي dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa qaybta labiyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وإلى متى والمسلمون على الهوى وطالما صاح الهوى يستنجد يستنجد وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور الكفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور الكفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان